waxaa dooro muddo shan maalin socotay loona soo xiray xirfadleyda ka shaqaysa nadaafadda deegaanka kuunyo barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maamulka deegaanka kuunyo isaga oo dardargelinaya bilicda iyo nadaafadda magaalada ayaa waxa uu dooro u qabtay shaqaalaha faydhowrka kuwaas oo dowladda ku qaatay casharo diini iyo maadi isugu jira oo lagu horumarinayo aqoontooda markii ay soo idlaatay dowladda ayaa waxaa loo qabtay munaasabad gebagabo u ahayd dowladdii loo qabtay bahda faydhoorka waxaana kelimado munaasabada ka jeediyey mas-uuliyiin culummo salaadiin ka socota wilaayada waxayna u dardaarmeen ragga dowladda loo soo xiray in ay si laba laabaan nadaafadda magaalada iyaga oona dhanka kale bulshada u sheegay in ay ka qayb noqdaan nadaafadda magaalada laguna garab siiyo bahda faydhowrka qolada ehelka u ah laga qaadanahayaa sida hadda faydhowrkaba ay wakhti iyo juhdi ugu bixiyeen dowlana u siiyeen ilaahay fadligii weeye si ummadduna iyaguna faydhowrku ay uga shaqeeyaan nadaafadda in ummadda nadaafadda lagula dadaalo waxyaabaha nadaafadda dhaawacayaan ummadda in laga wacyigeliyo ummaddana lagala hadlo ummadduna ay markaa ku tarbiyoobaan waxa wanaaggooda ku jira oo ah inay ka shaqeeyaan nadaafadooda ama jasadkooda ha noqoto ama jirkooda ha noqdo ama ilmahooda ha noqdo ama guryahooda ha noqdo ama deegaankooda ama deriskooda intaba in layska warqabo wixii nebigu maxamed uu jeclaana la jeclaado maadaama dayasho wanaagsan nebiga inoogu sugantaha calayh isalaatu wasalaam allana uu nafare wamaa aataakum arasuulu faquduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu maadaama cilmi badan muddo shan maalin duruus laydinku akhrinayay aad duruus badan qaadateen in laga arko magaalada insha allahu tacala nadaafadeeda ilaahay hadduu qadaro maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa insha allahu tacaala in laga dareemo magaalada isbeddelka ee qaybta faahidhoorka ay ku sameeyaan inay noqoto dowladii waxay ahayd dowlo lagu aflaxay in la soo celceliyo marka in la codsado in la soo celceliyo inaan codsanno insha allahu tacaala waxaa la iska rabaa marka shaqaalaha nidaam iyo waxay leeyihiin uniform ummaddiina qof walba hadduu qof wax u sheego way toosaysaa raggii sidoo kale nin walba wixii awooddiisa uu arko inuusan indhaha ka laaban oo dadkii maaragtay qof walba arrintii uu tadbiiqiyo u sheego iyaga laftigoodana insha allah wixii ay qaateen ay tadbiiqiyaan saasaan annagii oo dhan maaragtay ay barnaamijkii bulshadii ay ku noqon karaan kuwo islaaxay oo caafimaadkoodii uu heer gaaray run ahaantiina koley dhakhaatiirtii baa nala joogtee waxyaalaha aad iyo aad bulsho wax u yeela waxaa ka mida ama maskaxdeeda ha noqoto ama caafimaadkeeda ha noqoto waxaa ka mida maaragtay nadaafadxumada ka mid ah nadaafadxumada ka mid ah marka nadaafadii bulshadii in lagu wacyigeliyo annaguna waxaan leenahay jasaakum allahu khayr qaybteennaan ka qaadanaynaa qaar ka mid ah dadkii dowladda loo soo xiray ayaa iyagana ka waramay waxyaabihii ay dowladda ku qaateen muddadii ay soconaysay
markaa faadhoor weye dowlani socotay oo caafimaad ka socdo makasna caafimaad ka socdo shan beri ayaa socotay nadaafadda aan ka dadaanayna oo wadnaa wax kastoo inaa jirkaan nadaafino gurigaan nadaafino nadaafadda inaan ka shaqayno oo wax kasto bulshada waxaan jeedinaynaa inaa wasaga oo iska alaaliyano un tartiib oo nadaafad ka shaqayno oo qaadno oo bannaanka la geynino guryaasha ka qaadno geyno meeshii laga talagalay saasa ku talagalna makasino dowlada waxaan ka baan nadaafad oo waxaa la qabanayo oo jirka inaa laiska alaaliyo la quweysto musqulaha waxa wasaga laiska alaaliyo oo gacmaha markii waxaad qabato iska dhaqdo nadaafado maamulka deegaanka kuunyo isaga oo dardargelinaya bilicda iyo nadaafadda magaalada ayaa waxa uu dooro u qabtay shaqaalaha faydhowrka kuwaas oo dowladda ku qaatay casharo diini iyo maadi isugu jira oo lagu horumarinayo aqoontooda